بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وحاول علي أنه فرحة أه إن أن يدين سوقد منه محاضرة وعوان كيدو يهي لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين لفضيلة الشيخ أحمد عبد السلام آدم أحمد إيد oo baxday ama la qabtay afartii bishii jumaad alawal sannada kun afar boqol labiyo soddonka laguna qabtay magaalada gabiley gaar ahaan masaajidka masjidu tawxiid xarasahu llahu cabra alayaami waadduhuur min kulli suu'in wamakruuh falyatafadal mashkuuran ma'juura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله وحبيذن الله تبارك وتعالى عاوى إن قادن دونا موضوع أدعلان كيس مقشان ee ah laa tastawxish min qilati الsaalikiin walaa taktara bikahrati اlhaalikiin oo macnihiisu uu yahay ha ka cidloon ama ha ka qaloonin yaraanta ay yar yihiin dadka dariiqa hanuunka ku hagaagay hana ku kadsoomin oo ha ku dagmin farabadnaanta ay fara badan yihiin dadka halaagsamay ama habaabay hada almawduuc waa mawduuc aada iyo aada muhiim u ah waayo waxa uu irtibaad iyo xidhiidh dhow la leeyahay waaqaca aynu ku nool nahay hada alcinwaan waxa uu tilmaamayaa ilaa qilati man salaka alhudaa wa kahrati man xaada canh yaraanta ay yar yihiin cidda dariiqii hanuunka martay iyo farabadnaanta ay fara badan yihiin inta hanuunka ka leexatay wa hada yaxtaaju mina ilaa sabrin maca hadihi alqila wa xadarin min hadihi alkahra waxay taasina keensanaysaa in inta yar ee hanuuntay lagu sabro oo macooda la ahaado inta faraha badan ee hanuunka ka baydhayna laga digtoonaado waayo falxaqu kabiirun bidaliilihi laa biqaa'ilih waayo waxaa xaqa la yidhaahdaa waxa uu ku wen yahay daliilkiisa kitaabka iyo sunnada ee uu cuskanaayo laa biqaa'ilih laakiin cidda tidhi iyo farabadnaantooda kuma weyna wakahiiru biburhaanihi laa biatbaacih xaqu waxa uu ku fara badan yahay xujajka iyo adilada saxda ee uu ku sugan yahay laakiin kuma farabadna farabadnaantay fara badan yihiin cidda raacdee u nisbo sheeganaysa fajahannamu akbaru jamcan wa ibliisu akharu atbaaca yacnii haddii farabadnaan uun la yska eego iyadoon xaq la fiirin jahannamo yaa ka jamac badan ciyaadan billaah ilaahay naga badbaadiyo iyadaa u jamac badan wahaakadaa ibliis yaa ka atbaac badan waayo inta raacday nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam iyo dariiqii rususha iyo inta ka baydhay ee dariiqa ibliis raacday had iyo jeer waxa fara badan inta ka baydhay ee dariiqu ibliis qaaday ciyaadan billaah idan alxaqu daallat lmu'min anna wajadahu fahuwa axaqu bih xaqu markaa waa baadida mumin meel alla meesha uu kaga soo horbaxo isaga cid uga mudan oo uga dhowey ma jirto waa inuu ku dhago falxaqu axaqu an yutabac waayo xaqu isagaa u awleysan oo u mudan in la raaco iyadoo daliilkiisa la eegayo laakiin kasrada iyo qaa'iliinta iyo atbaacda aan la eegay lidalika ayaa ibn lwasiir waxa uu lahaa calayhi raxmat ullah undur ilaa maa qaal laa ilaa man qaal yacni waxaad eegtaa qofku waxa uu yidhi ma xaq baa deliil ku sugan mise waa baatil laakiin cidda tidhi ha eegin waayo waxaa laga yaabaa xaqu hadduu shaksi kaaga xidhmo in wax alla waxa shaksigaa kaaga yimaadana aad tidhaahdo way igu dhan tahay wain kaana baatilan waxaa meel kale ka yimaadana aad tidhaahdo shaqo kuma lihi wain kaana xaqan laakiin marka baadidaadu xaqa ay tahay ee qowlka aad eegaysa intaanad qaa'ilka eegin waxaad noqonaysaa qof markaa xaqa ku raaca bidaliilihi laa biqaa'ilihi daliilka uu ku sugan yahay iyo xujajkiisa laakiin karadiisa iyo farabadnaantiisa aan eegin walaalayaal xaqiiqaduna waxay tahay sidii imaamu maalik uu yidhi calayhi raxmat ullah maa minaa ilaa raaddun wamarduud ilaa saaxibu hada alqabr imaamu maalik imaamu daari lhijra waxa uu lahaa axad annaka naga midii ma jiro haddaannu a'immadii iyo culimmadii waaweyneed ee hormoodka ahayd nahay ilaa raadun wa marduud yacnii axad kastoo naga midihi isna waxbuu radiyayaa oo uu diidayaa oo celinayaa isna waxbaa lagu diidayaa oo lagu celinayaa ka qabrigaa ku jira mooyaane waa nebi muxamed calayhi afdalu salaati wasalaam oo isaga wax alla waxa xaggiisa ka yimaadaa ilan waa macsuum ah fa cala alra'si waalcayn madaxaa la saaranayaa oo isaga laga hadli maayo laakiin nebi moxamed wixii ka soo hadhay calayhi afdalu salaati wasalaam waxaa loo bandhigayaa aqwaashooda cala alkitaabi waassunna wixii waafaqa waa laga qaadanayaa wixii khilaafana waa laga tegayaa walidaalik ayaa shaekhu lislaam ibnu lqayim calayhi raxmat ullah madaariju saalikiinka mujalladka saddexaad safxada saddex boqol sagaashan iyo afar markii uu ka hadlaayey sheekhulislaam abu ismaaciil alansaari alharawi isagoo masaa'iluu ku khaldamay baraarujinaya ayaa waxau yidhi ibnulqayim shaykhulislaam xabiibuna walaakina alxaqa axabu ilayna minhu waxau yihi shaekhulislaam waa abu ismaaciil alharawi waa midaannu jecel lahay laakiin xaqaannu uga sii kalgacal badannahay buu yidhi oo markay sinmaan shaekhulislaam abu ismaaciil alansaari alharawi iyo xaqa daliilkiisa ku sugani labadaasi markay sinmaan dee xaqaannu ka jecel lahay waxay masaladaasi marka tilmaamaysaa sheekha in kastoo la sharfo madaxa la saaro la ixtiraamoo la jeclaado haddana xaqun baa looga sii kalgacal badan yahi oo marka uu xaqa khilaafo iyadoo la ixtiraamayo o la qadarinaayo ayaa haddana dee hadalkiisa gidaarkaa lagu dhufanaya oo hadalka rasuulka la qaadanaya sala allahu calayhi wasalam walidaalika imaamu shaafici waa kii lahaa laa yaxillu liaxad yacnii axad sunnada rasuulku u caddaatay xalaalu ma aha an yadacaha liqowli axad inuu ruux kale hadalkii uga tago waa imaamu shaafici calayhi raxmat ullah walidaalika ibnulqayim marka tambiihaadka abu ismaaciil alharawi markii uu tilmaamay ayaa waxa uu yidhi wa aba allaahu an yaksuwa hawba alcismati ligayri saadiqi almasduuq aladi laa yantiqu cani alhawa waqad akhطa'a fi hada albaabi lafda wa macnaa isagoo baabkii uu ku khaldamay tilmaamaya ayaa waxau yidhi ibnulqayim ilaahay wuxuu diiday oonu oggolaan an yaksuba hawba alcisma inuu marada dhowrsoonaanta huwiyo ligayri saadiqi almasduuq run sheegihii looga qaateenka ahaa ee la rumaysanayey alladii laa yantiqu cani ilhawaa kaasoo hawe iyo rabitaankiisa iyo naftiisu waxay doonto aan ku hadlay laakiin wuxuu ku hadlayaa waxyi uu yahay yacnii rasuulka mooyaane sala allahu calayhi wasalam cid kale ilaahay marada dhowrsoonaanta inuu huwiyo waa diiday macnaha ciddii rasuulka ka soo hadhay sala allahu calayhi wasalam dee maaha macsuum waa bashar yaclamu wayajhal wayukhtiu wayusiib mas'alada cilmi ayuu u yeelan karaa jaahilna waa ka noqon karaa mas'alada wuu ku khaldami karaa waanu asiibi karaa xaqa laakiin miisaanku waa in loo bandhiga qowlkiisa cala alkitaabi wasunna walidaalika alictimaadu cala alkahra fara badnaan in la ictimaado xaggee loo badan yahay laysat hiya min diini rabbi alcaalamiin kahradu sida gadaal aynu ka caddayn doonno diinta ilaahay dalaaita dalaa-isha ay ku taagan tahay ka mid ma aha in farabadnaanta la cuskado laakiin waaqiceenna maanta haddaynu ku dabaqno waa diinu dimuqraadiya waa dhaqanka dimuqraadiyadda in la yidhaha xaggee loo badan yahay xaq iyo baadil wuxuu doona ha noqdo oo idinka arkay dee waxa warbaahin caalamka ka socota ashacbu yuriidu isqaada nidaam macnaha shacabku waxa uu dalbado ayaa xaq loo yaqaanaa maanta dee sida mandarka caamka ah hadba bulshada halkaa ku dhaqani waxay doonto ama xaq ha noqoto ama baatil ha noqoto ayaa laga dhigay wax xaqa oo aan la dhaafi karayn laakiin islaamku ma raaca hadba dhinaca loo badan yahay xaqnimadana taasi astaanu ma aha laakiin xaqu waxa weeyaan waxa ilaahay iyo rasuulkiisu ay dadka u doorteen ee daliilka ku sugan walaalayaal cinwaanka muxaadarada laa tastawxish min qilati saalikiin walaa takhtara bikahrati alhaalikiin ha ka cidloon waxa weeyaan dadka hanuunka raacay yaraantooda taa ha ka cidloon hana ku dagmin dadka waxa weeyaan halaagsamay farabadnaantooda ciwaanka noocaasa waxaan ka soo dheegtay oo aan ka soo dhimbiil qaatay hadalkii uu yidhi asheekh abu cali alqaadi ciyaad ilzam turuqa alhudaa walaa yaduruka qilatu saalikiin wa iyaaka wa turuqa adalaala walaa takhtara bikahrati alhaalikiin waxaa imaamkaasuu yidhi alfudayl ibnu ciyaad abu cali calayhi raxmat ullah ilzam turuqa alhudaa waxaad laasimtaa ood ku dhegtaa waddooyinka hanuunka walaa yaduruka qilatu saalikiin hanuunkaa kuwa ku hagaagee raacay yaraanta ay yar yihiin waxba ku yeeli mayso aduu xaqa isaga dheg wa iyaaka wa turuqa adalaala waxaanaad iska ilaalisaa waddooyinka baadida iyo bidcada walaa takhtara bikahrati alhaalikiin hana ku dagmin kuwa halaagsamay farabadnaantooda xagganaa loo badan yahay iska o dhan hadalkaas fudayl ibnu ciyaad waxaa soo qaatay alimaamu اnawowi calayhi raxmat ullah kitaabkiisa aladkaar safxada laba boqol iyo saddex waxa uu yihi imaamu nawowi oo munaasabada hadalkaa uu u cuskaday uu ahaa waana hadal waaqiceenna nololeedna xidhiidh la leh waxa uu yihi nawowi waclam ana asawaaba walmukhtaara wamaa kaana calayhi salafu radia allahu canhum waxaad ogaataa in sawaabku yahay sida toosan ee la doortay ee dadkii wanaagsanaayee hore ay ku sugnaayeen waxaad ogaataa inay ahayd hee alsukuutu fii xaali sayri maca aljanaaza in la aamuso oo shib la noqdo xaaladda janaasada lala socdo oo falaa yurfacu sawtun biqiraa'atin walaa dikrin walaa gayri daalik oon codka kor loogu qaadin qiraa'o wax la akhriyo iyo xus iyo wax kala toona waxaa imaamu nawowi yidhi waalxikmatu fiihi daahira macnaha mas'aladaas xikmada ku jirtaana way caddahay oo maa hiya alxikma cillada ama sababta sidaa loo yeelay waa maxay wahiyo annahu askanu likhaaطirihi wa ajmacu lifikrihi fima yatacallaqu biاljanaaza waayo in la aamuso xaaladdaa janaasada la wado iyadaa qalbigiisa u deganaan badan fikirkiisana u soo ururin badan uu ka fakaraayo waxa janaasadaa ku tacalluqa ila waa inuu aakhiro ku xasuustee wa huwa almaطluubu fi hada alxaal waxaa imaamu nawowi uu yidhi waxa madluubkee xaaladdaa la yska doonayaana waa in la fakero oo wax lagu qaato janaasadaa la wado maaha laqwi iyo lahwi iyo qaylo iyo dhawaaq iyo wax kaloo la akriyo waa in waxa madluubkii fii haada waa in lagu fakero oo wax lagu qaato janaasadaa oo aakhiro lagu xasuusto fakarkaa iyo wax qaadashadaa iyo xasuustaana waxa ugu dhow in la aamuso ilaan markaasaa qofka fakarkiisu uu soo ururayaa wuxuu yidhi imaamu nawowi fahada huwa alxaqu walaa takhtara bikahrati man yukhaalifu in xaaladda janaasada lala socdo la aamuso ayaa xaq ah hana ku dagmin dadka faraha badan ee arrintaa khilaafay laa ilaaha ila allah haadaa xaqullah waa idinka arkay de mar alla marka la qabanayo ama lala socdo yacnii dadku way dhawaaqayaan maray laa ilaaha ila allahu yidhaahdaan maray haadaa xaqullah yidhaahdaan laakiin waxa uu yidhi xaqu waa sukuut hana ku dagmin dadka khilaafaya farabadnaantooda markaasuu hadalkii abuu cali fudayl ibnu ciyaad shaahidka halkaynu uga golleynay waa halkaasi markaasuu hadalkii abuu cali uu soo qaatay nawowi oo uu yidhi faqad qaala abuu cali alfudayl ibnu ciyaad ilzam turuqa alhudaa walaa yaduruka qilatu saalikiin wa iyaaka wa turuqa adalaalati walaa takhtara bikasrati alhaalikiin waxaad halkaa markaa ka fahmaysaa in sunnadu ay tahay fii xaalati aljanaaza assukuut weliba imaamu nawowi a'immada shaaficiyada ka mid ah dee waad arkaysaan hadalkiisa cad innakana waxaa laga yaabaa iyadoo shaaficiye la sheeganayo haddana in la khilaafo oo waxa weeyaan dhawaaq iyo qaylo iyo adkaar xaaladaa socodka janaasada lag lagu daro laakiin xaqiiqadu waxay tahay qofka shaaficigii waa qofka sunnada nebiga raaca waayo imaamu shaafici waxau yidhi idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi xadiidku hadduu ansaxo kaasaa madhabi ah laakiin innaka in fara badan dadkeenna waxaa in badan oo ka mida dhaqan u ah in furuucda fiqigana ay yidhahdaan shaaficiyaanu ka nahay muctaqadkana ashaacire iyo waxa weeyaan firaqu dalaala ay ka waafaqaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay haddaad shaafici tahay fi lfiqhi muctaqadkana shaafici ka noqo waayo shaafici wuxuu ahaa muctaqadkiisa iyo manhajkiisu manhaju salaf buu ahaa ridwaan ullaahi calayh waxaa la mida masalada iyadana meydka in qur-aanka loo akriyo la yidhaha sawaabkiisaa gaadhay imaamu shaafici muxuu ka qabaa wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca inaanu gaadhay laakiin alimaam axmed ibnu xambal ayaa qabay inuu gaadhayo innagoo shaaficiyaa markaa kutubtaa laalboobaya lala soo yaacaya xaaladdaa meydku mar alla markay naftu ka dhacdo maxaa shaafici looga noqon waayo masaladaas xanaabilaa laga noqday miyaa innaku innakoo aan yacni mas'ale in laysku qaydo waxaan ujeedaa madhab mucayan ah aanay ahayn wax jaa'isa oo macnaha madaahibta oo dhan qofku madhab walba wuxuu daliilka ka waafaqo waa inuu ka qaataa oo marka imaamu shaafici daliilka uu ku toosan yahay shaafici waa inuu noqdo marka axmed ibnu xambal daliilka uu haysto xambeli waa inuu noqdo marka maalik ibnu anas uu waafaqo maaliki waa inuu noqdo marka abuu xaniifa uu ku taagan yahay xanafi waa inuu noqdo yacni ruuxa muslimkii madhab mucayan ah meel uguma xidhna daliilka ayuu ku khasban yahay laakiin waxaynu leenahay xataa madhabkaynu sheeganaynay laftiisii ayaynaan laa fiqigii walaa muctaqadkii wax badan oo ka mid ah aynu ku khilaafaynaa walaalayaal waxa markaa maqsuudku ahaa oo hadalkaa imaamu nawowi ee aan muxaadarada calaaqa la lahayn isagu waa mawduuc kaloo dee janaasada iyo xaalkeeda laakiin waxaynu u soo qaadannay waa halkii hadalka fudayl ibnu ciyaadu u deliishaday usoo cuskaday imaamu nawowi innakuna aynu u cuskanayno waaqicaynu maanta ku nool nahay ee inta faraha badan le miisaanka la siiyo kasrada iyo xaggee loo badan yahay in hadalkaa a'immada la xasuusnaado oo waxa weeyaan la ogaado inuu xaqu xaq yahay xataa cidda haysata ha yaraato ducafa ha noqoto baatilkuna waa baatil xataa cidda ku socotaa ummaddoo dhan ha noqoto yacnii farabadnaantu xaq kama dhigto shayga walaalayaal waxaynu waxoogaa ka tilmaamaynaa qilatu saalikiin yacni yaraanta ay yar yihiin had iyo jeer dadka hanuunsan ee xaqa si saxa u raacay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi fii kitaabihi alkariim wa qaliilu min cibaadiya ashakuur waxa alla uu yidhi waxa yar addoommadayda inta i mahadisa ee ii mahadnaqda macnaha inta ilaahay mahadisa ee xaqiisa ka soo baxdaa waa yar tahay inta faraha badan lihina dee way ka baydhay shukriga iyo cibaadada waxaa kaloo alla u lahaa jalla wacalaa walaa tajidu akarahum shaakiriin yacnii agarkooda heli mays nebi allow iyagoo akirin oo ilaahay mahadinaya oo waxa weeyaan camal iyo cibaado alle ugu dhowaanaya waayo shukriga ugu muhiimsani waxa weeye inaad afkun ka tidhahda alxamdu lilah laakiin waa inaad caafimaadka iyo cuudka iyo yacni cududda alla ku siiyey inaad u adeegsato fii maa yurdi allah ilahay cibaadadiisa hada huwa shukr waxaa alla uu yidhi subxaanah isagoo tilmaamaya in xataa duruqdii ambiyadii hore oo nebi nuuxu ugu horreeyey uu ka mid yahay ay ahayd in inta raacday ay yarayd ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nu wamaa aamana macahu ilaa qaliil nebi nuux oo qoomkiisa u baaqayay alfa sanatin ilaa khamsiina caama kun sannadood oo konton la waa sagaal boqol iyo konton sannadood ayuu daaci ilaahay ahaa u dhawaaqaya oo kor iyo hoosba ugu dhigay oo si gooniya iyo si guudba ugu dhigay oo yacnii dariiqo kastuu isidhaa malaha tana anfacaysa dacwadda wuu ugu bandhigay haddana maxay noqotay natiijadiiyo gebagabadii wamaa aamana macahu ilaa qaliil may rumayn oo may raacin nebi nuux ilaa in yar oo qoomkiisa ka mida mooye waxaynu halkaa ka qaadanaynaa markaa sunnada ambiyadii hore iyo nebi moxamedba calayhi afdalu salaati wasalaam inay tahay in atbaacu alambiyaa iyo dadka xaqa raacay had iyo jeer ay kooban yihiin inta waxa weeyaan halaagsantayna ay fara badan yihiin waxaa saxiixaynka ku sugan xadiidka cabdillaahi bnu cabbaas uu warinaya radia allaahu canhu waxa uu yihi kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yowma maalin maalmaha ka mid ah ayaa rasuulku nagu soo baxay baa uu yidhi faqaala curidat calaya alumam waxa uu nebigu yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam ummadihii oo dhan baa la ii soo bandhigay fajacala yamuru nnabiyu wa macahu rajul waxa uu gudagalay markaa inuu nebiyi soo maro iyadoo nin keligii qoomkiisii uu ka raacay waa nebi dhan oo nin keligii qoomkiisii ka raacay wannabiyu wa macahu rajulaan waxa i soo mara buu yidhi nebi moxamed nebi qoomkiisii oo dhan laba nin ay ka raaceen wannabiyu wa macahu arahtu waxa i soo maray nebi qoomkiisii ay kooxi ka raacdeen rahdiga waa maa duuna alcashara sagaal iyo wixii ka hooseeya oo waxaan toban gaadhayn rahdigu waxa uu yidhi wannabiyu walaysa macahu axad nebi dhan oo la diray oo qoomkiisii nafar aanu ka raacin shaqsun waaxid qof aanu ka raacin waxaynu halkaa ka qaadanaynaa markaa kasrada iyo farabadnaanta iyo xataa xaqaad sheegayso in lagaa qaataa inaanay shardi ahayn laakiin adiga waajibku wuxuu yahay muhiimadda lagu saaray inaad gudato iyo xilka ku saaran cala almari an yasca ila alkhayri juhdahu walaysa calayhi an tatima almaqaasidu ruuxa waxa saaran inuu isagu khayrka inta awooddiisa ah u saciyo laakiin waxa weeyaan nataa'ijta iyo maqaasidu inay taam noqdaan dushiisa ma saara nebi moxamed baa la yidhi in calayka ila albalaaq wamaa anta calayhim biwakiil imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku soo saaray xadiidka abu hurayra uu warinayo inuu nebigu yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam bada alislaamu gariiban wa sayacuudu gariiban kamaa bada fatuuba lilghurabaa waxa islaamku uu ku bilaabmay isagoo gariib ah yacni layskula yaabayo ruuxa cuskada oo inta raacday ay tiro yar tahay fara ku tiris weliba lagula yaabayo lagu qariibsanayo oo lagu dhibaayo waxa uu nebigu yidhi wasayacuudu qariiban kamaa bada waxaanuu noqon doonaa islaamkuu dib ugu noqon doonaa isagoo qariib oo layskula yaabayo siduu markii hore ku soo bilaabmay macnaha awalulislaam gurbe ayuu soo maray laysku qariibsanayo oo dee markii ugu horraysay nebiga inta raacda waa lagu qariibsanayay waxaanuu ma'aalkiiyo cidhibta dambe aakhiru zamaanka ku dambayn doonaa islaamku haadihi algurba iyadoo markii hore bilowgii sidii layskula yaabay yacni waxa weeyaan aakhiru zamaankana layskula yaabayo laakiin nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fatuuba lilghurabaa allah ilaahay waxa wanaag iyo guuli u sugnaatay kuwa xilligaa laysku qariibsanayo islaamka noqda kuwa cuskada oo haysto ku dhaga iyadoo lagula yaabayo oo lagu qariibsanayo oo laga yaabo qofku dadka kuwii ugu xigee ugu dhowaa ehelkiisii iyo ubadkiisii iyo ooridiisii iskaba dhaaf mujtamaca iyo bulshaweynta kale eh inay ku qariibsanayaan qofka xaalad qurbada isagoo ku jira oo sunnada lagula yaabayo oo tawxiidu rabbialcaalamiin lagula yaabay qofka haddana ku dhaga dhimbiishaa dabka ah een tuurin ee yidhaa aan odhan belaya haysata marka mid walba hareeraha lagaga qayliyo qofka aan tuurin ee ku dhaga kaasaa guulaystay fi dunya wa fi laakhira cabdullaahi bnu mubaarak waxa uu ku soo saaray fii kitaabihi aلzuhd xadiidkii cabdillaahi bnu camr ibnu اlcaas uu warinayo inuu yidhi rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam tuuba lilغurabaa waxaa guul iyo wanaag u sugnaaday kuwa islaamka lagu qariibsado ee iyadoo lagula yaabayo haddana ku dheggan tacaaliimta iyo aadaabta islaamka noloshooda iyo waaqicooda ku saleeya ilaahay iyo rasuulkiisu waxay amreen walow ha lagula yaabo waayo inta badan bulshada iyo mujtamacaadku kugu saacidi maayaan sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam oo garab iyo gaashaan kugu siin maayaan towxiidka sidiisa inaad ugu toosnaato laakiin nebigu calayhi afdalu salaati wasalaam waxa uu tilmaamay bishaaro weyn oo u soo hoyatay ruuxa isagoo gurbadaa iyo dhibaatadaa ku jira haddana ku toosnaada hadyigii iyo dariiqii nebiga sala allahu calayhi wasalam qiila waman ilqurabaa yaa rasuula allah waxaa la yidhi rasuulkii allow qurabadaa lagula yaabayo islaamka iyo diinta ee iyadoo lagula yaabayo haddana haysanaya waa ayo qaala naasun saalixuuna qaliil fii naasi suu'in kaiir man yacsiihim akharu minman yutiicuhum waxa uu nebigeenna suuban yidhi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh waa dad wanaagsan oo yar ma fara badna laakiin ku dhex jira dad xun oo fara badan oo inta ka hor imanaysa mucaaridka ku ihi ay ka badan tahay inta yeelaysay addeecaysa xadiidkaa nebigu waxa uu tusaale cad u yahay yacnii zamanka iyo caalamka inuu maanta ku nool lahay qof kasta oo doono xaqa sidiisa inuu ugu toosnaado isagoon waxna ka nuqsaamin waxna ku darin towxiidka yacnii xaqa ka sheega sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam sideeda ugu socda daahiran wa baatinan waxa uu tilmaamayaa yacnii mawaaqifta laga qaadanayo iyo axwaasha uu la kulmayo waayo maanta xaqiiqa ahaan yacnii marka aad mas'aladaa towxiidka iyo sunnada iyo dariiqii nebiga aada ku salayso imisaa ku raacaya uu ka odhanaya waa runta imisaase kula yaabaya oo odhanaya kanitolow muxuu la yimi yuu la socdaa markaan sidaa leeyahay maaha intaad ku xisaabtamaysaa inta masaajidka kuu soo gasho oo keliya maaha inta lagu xisaabtamayaa inta dalabatulcilmiga aad waxu dhigto oo keliya laakiin waxaa lagu xisaabtamayaa bulshaweynta iyo mujtamacaadka oo dhan cumuuman yacnii intee kugu raacaysa xaqa inteese kaa hor imanaysa xadiiuliftiraaq nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu tilmaamay yacni yahuud iyo nasaare siday u soo kala jajabeen ee usoo qaybqaybsameen ayaa waxau yihi wasataftariqu hadihi اlumma calaa halaaثin wa sabciina firqa kulluha fi nnaari ilaa waaxida ummadda nebi muxamedna waxay u qaybsami doontaa saddex iyo toddobaatan qaybood saddex iyo toddobaatan fariiqay u kala jabi doontaa oo dhammaantood fi naara oo naar iyo cuquube iyo cadaab mutaystay ilaa waaxida mid keliya mooyaane markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiye man hiya yaa rasuula allah waxa uu tilmaamay fii bacdi riwaayaat man kana calaa mili maa ana calayhi alyowm wa asxaabi yacni alfirqa annaajiya waaa'ifatu lmansuura yacni qolada keligeed badbaadaysa waxa uu nebigu yidhi waa kuwa ku sugan aniga iyo asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahay idan haadihi alfirqa annaajiya yacni tiradeedu intay leeg tahay markaad ku miisaanto ee aada barbar dhigto laba-iyo toddobaatan iyagu hanuunkii ka habaabay firqo keliyi intay kaga dhacaysa ile nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau uhi kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida macnaha waxaad dareemaysaa farabadnaanta firaqa baatilku ay fara badan yihiin iyo yaraanta ahlulxaqi ay yar yihiin ayaa dareemaysaa xaqiiqaduna waxa ay tahay in xaqa daliilkiisa lagu garto laakiin farabadnaanta iyo kasrada inaan lagu garan markaad doonayso inaad maanta ka mid noqoto firqadaa keligeed badbaadaysa waa inaad miisaankii nebi moxamed dhigay sala allahu calayhi wasalam aad dib ugu noqoto oo aada fahamto man kaana calaa mil wa asxaabi dabadeed halbeegga ama miisaankaa nebi moxamed dhigay aada ku miisaanto waaqicaaga iyo dawaa'ifka iyo firaqa aada la nooshahay idan cid alla cidda ku sugan maa ana calayhi alyowm wa asxaabi in waxna ku soo darin waxna ka dhimin hadyigii nebi moxamed calayhi afdal asalaati wasalaam wa khayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayhi wasalam ee camal ahaan ugu toosan ee mutaabiciin u ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam ciddaas ayaa alfirqatu annaajiya waaa'ifatu almansuura cid alla ciddaad miisaankaa ka weydaana falaysat min alfirqa annaajiya walaa min alطaa'ifati almansuura idan haadihi alqila yaraantaa xaqa inta haysataa ay yar tahay waa intii nebi moxamed la amray inuu naftiisa ku sabirsiiyo oo meel kale aan ugu hanqaltaagin oo nebi moxamed calayhi afdal salaati wasalaam gaaladii quraysheed yacni kufaaru quraysh weliba nimankii sanaadiiduhu madaxyaweyntoodii iyo raggoodii waxa weeyaan dee maalqabeenka ahaa ee horjoogayaasha u ahaa reeraha ayaa rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasay yidhaahdeen rasuulkii allow annaka iyo kuwani meel wada fadhiisan kari mayno waxay u jeedaan fuqaradii iyo ducafaau lmuslimiin yacni muslimiinta kuwii taagta daraa ee iska fuqarada ahaa ee aan maalka iyo mansibka iyo madaxtinimada iyo magaca bulshada laysku qiimeeyo aan waxba ku lahayn laakiin islaamka iyo iimaanku qalbigooda u qooyey sidii bilaal alxabashi oo salmaan alfarisi khabaab ibnularad salmaan alfarisi iyo raggii la midka ahaa waxay yidhaahdeen markaa raggaa fuqarada ee ducafada ah ee bulshada aan magac iyo mansibba ku lahayn annaka inna lagu ag arko ma doonayne eh waxaad maxamed oo annaka noo samaysaa majlis noo gaar ah haddaanu nahay sanaadiidu quraysh dadkii waxa weeyaan madaxyaweyntii quraysheed haddaanu nahay majlis gaara noo samee nebiguna sala allahu calayhi wasalam isagoo lexe jeclaynaya nimankaa madaxda iyo maalqabeenka hanuunkooda oo isle kuwaasi hadday ku soo raacaan waxaaba laga yaabaa inta kalena inay ku dayato taa nebigu isagoo lexe jeclaynaya ayaa wuxuu ku hamiyey inuu majlis gaara u sameeyo oo uu kala farqiyo ilaahay tii waa u diiday waana lagu canaantay canaan latifan oo dabacsan oo nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu yidhi walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha nebi allow ha eryin oo ha fogayn kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala gelin hore iyo gelin dambaba rabbigood kuwa caabudaya iyagoo ilaahay wejigiisa iyo ridihiisa dalbayoon ujeeddo kale lahayn kuwaa ha fogeynoo ha eryi bal aayadda kale waxaa la amray kuwaa inuu ku sabruu la joogo oo ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanah wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya walaa tutic man akfalnaa qalbahu can dikrina waatabaca hawaahu wa kaana amruhu furutaa waxaa alla subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum nebi allow waxaad naftaada ku sabirsiisaa oo aada la joogtaa kuwaa ilaahay gelin hore iyo gelin dambeba u cibaadaysanaya alla dartii kuwaa naftaada ku sabirsii kuwaa la joog weliba waxaa la yidhi walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya indhahaagana kuwaa ha ka lalin oo macnaha kuwa maalqabeenka ee waxa weeyaan mansibka iyo madaxtinimada haya waxba kuwaa ha u hanqaltaagin oo kuwan indhahaaga ha ka lalin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yihi kuwaa ha ateecin qalbigoodu ilaahay xuskiisiiba uu moogan yahay ee waxa weeyaan xaqa iyo hanuunka ka habaabay waxba kuwaa ha yeelin hana adeecin idan waxaa la amray nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam intaa yar ee ducafada ah ee waxa weeye magac iyo mansib midna aan lagu tuhmayn kuwaa inuu ku sabro haddii nebi moxamed amarkaa la siiyey maanta innakaa uga baahi badan waayo nafta basharka waxa isaga beeran yacnii maalqabeenka iyo manaasibta iyo madaxyaweynta iyo farabadnaanta iyo gebgebtaasay naftu iska jecesha maxaa keligaa halkan ku taagay bay nafta ku odhanaysa marka waxaa lagaaga baahan yihi xaqa intaad barato oo daliilkiisa ku barato cidda haysata inaad la sabirto oo inta faraha badan leysantay aanaad u hanqaltaagin waayo cabdillaahi bn mascuud radia allaahu canhu wa ardaa waa kii lahaa aljamaacatu maa waafaqa alxaq wain kunta waxdag jamaaco waxaa la yidhaha jamaacada xaqa ah wixii xaqa waafaqa walow keligaana ha noqdee يعني سواد الأعظم فهذا حق كبيران لكن أذيك إلهي كهنونية أنت الجماعة الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك قفك الشاذ كي ضدك كبيري الشاذ من هو الشاذ ومن خالف الحق وإن كان الجماهير هذا دي دونان جماهير الناس النقضان موافقة الجماعة هي شذوذك وحلقوك لسارا موافقة حقه shaadka shaadoobeed dadka ka baydhee bannaanka uga baxay waa nin xaqa khilaafay walow malaayiinku ha u sacabiyaan qofka cala aljamaaca xaqa ku suganina waa qofka xaqii waafaqay wain kaana waxdah habe kasoo wada horjeesadaan hadday doonaan waayo diintu dimuqraadiyad ma aha ee waa daliil ولذلك أي إلهي سبحانه وتعالى وحقلها في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وإلهي رسولك سبرهم أيو إلهي سبحانه وتعالى كعب صدى وحنات راعدان أود معودا هاتان كور رنت شيغية صادقين تأه قول كودا كرن شيغية حيكو هاد ليا فعل كودا كرن شيغية حيكو عمل فليا manhajkooda ka run sheegaya dariiqay hayaan iyo waddaday qaadeen muctaqadkooda ka run sheegaya daahirkooda iyo baatinkoodu isku mid yahay ee tuqi aanay jirin iyo siriya iyo wax la muujisto dadka loo sheegay iyo wax kaloo qarsoon aanu jirin yacni kunuu maca asaadiqiin waayo diinta ilaahay siriyaad iyo wax dhegta laysku saarsaaro qolal madow hoostood ma leh waa xaqaa cad ee dharaarta ka cad ee daahiruhaa wa baatinuhaa sawaa inta halkaa lagaaga sheegayo maa meel kastana lagaaga sheegayo imaamu shaatibi fi lictisaam mujalladka koowaad safxada koob iyo tobnaad waxa uu yidhi wa haadihi sunnat اllahi fi lkhalqi ana ahla alxaqi fii janbi ahli اlbaطil qaliil waxa uu yidhi sunnada ilaahay yacni sunnat اllahi fi lkhalq waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala sunnadiisu ay ku dareertay in dadka ahlulxaqi iyo marka loo eego dadka ahlulbaatilkaa ay yar yihiin imaamu shaatibi baa yidhi waayo wa liqowlihi tacaala wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin waayo waxa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa akharu nnaas dadka akarkooda intooda badani may ahaanin walow xarasta bimu'miniin xataa haddaad kuba dadaasho nebi allow inaad hanuuniso oo ay ku raacaan ku raaci maayaan oo ku rumayn maayaan akarka dadku iyo wa qowlihi tacaala hadalku alla yidhi subxaanah wa qaliilu min cibaadiya shakuur waxa yar addoommadayda inta imahadisa waxaa imaamu shaatibi labada aayadood ka deliishaday in ahlulxaqu ay yar yihiin wa qaliilu min cibaadiya shakuur ahlulbaatilkuna ay badan yihiin wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin waxa uu yidhi ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم إيسي الله سبحانه وتعالى أحقيقيه ووؤفيه وحي نبي إيسى محمد وبلن قاضي وآه إن تلمان تغريب نمدو أي إسلام كقصة نقون دونته بدأ الإسلام غريبا كما بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ yacni ballantaasi si ay waxa weeyaan ilaahay u xaqiijiyo waayo qurbadu yacni ma ahaato ilaa in qofku uu waayo mooyaane cid waxa weeyaan ku caawiso oo garab iyo gaashaan xaqa ugu noqoto ama ay yaraadaan acwaantu macnaha qurbadu waxaa astaamaheeda ka mid ah an laa tajida cala alxaqi acwaan wax badan oo garab iyo gaashaan kuugu noqda inaad xaqa weydo ama ay kugu yaraadaanba waxau hi imaamu shaaطibi wadalika xiina yasiiru lmacruufu munkara wاlmunkaru macruufa wاsunaةu bidca wاlbidcaةu sunna taasina waa xilliga mawaasiinta iyo qiyamkii wax lagu qiimeynayay ay isbedelayaan in la dhalan rogayo ee macruufkii uu noqonayo dadka agtooda munkar munkarkiina oo ay u arkayaan wax macruufa sunnadii ay noqon agtooda bidco bidcadiina ay noqonayso sunna waa marka diinta la dooriyo ee xaq iyo baatilka laysku dheeho walaalayaal haddaynu intaa kaga baxno inaynu dareenno qilatu saalikiin yaraanta ay yar yihiin dadka hanuunka raacay oo taasi ay tahay marag madoon iyo mid cadeeddaa ka cad in ahlulxaqu ay yar yihiin oo aayaadkii alle ay ku cad yihiin axaadiidii nebigana ay ku cad yihiin hadalkii a'immada aclaamtaana ay ku cad tahay ay ku cad tahay bal waxaynu waxoogaa tilmaamaynaa kahratu lhaalikiin marka hadday saalikiintu yar yihiin horta dee waanadii qaado oo markaad ogaatay qilatu saalikiin falaa tastawxish min qilatihi waxba ha keliyeysanino ha cidloobi laakiin xaqa wehesho waayo wehelkaagu waa xaqa aniiskaaga aada weheshanaysee garabka iyo gaashaanka ku ihi waa xujada iyo daliilkaad haysato maaha xoogga maaha xeeladda maaha cadadka iyo cuddada laakiin waa daliilka idan laa tastawxish min hadihi alqila kasrada haalikiintana aynu tilmaanno lianlaa taktara bikasratihim si aanaad ugu dagmin farabadnaantooda awalan naxnu nuxibu an takuuna alkahra cala alxaq laakin jarad sunnat اllahi calaa ana alkahra haalika waynu jecelnahay kulligeen in inta faraha badan leh ay noqdaan inta hanuuntay laakiin ilaahay sunnadiisaa ku dareertay inta faraha badan leh inay halaagsantay ilaahay baa yidhi subxaanah wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin waxaa kaloo alla uu yidhi jalla sha'nuh wamaa yu'minu akharuhum biاllaah ilaa wahum mushrikuun waxaa alla uu yidhi wamaa yu'minu akharuhum biاllaah dadka akarkoodu rumayn maayaan allah ilaa wahum mushrikuun iyagoo cid kale ku lamaanaynaya mooye oo macnaha yacnii tawxiidka rubuubiyada ee ay rabbi rumeeyeen xagga rubuubiyada waxa weeyaan dee iimaankoodaasi iimaan kaamilo oo waxa weeyaan ama iimaan saxiixa oo anfaco islaam soo geliya naaray kaga badbaadaan jannana ay ku helaan noqon maayo ilaa ay iimaankaa rubuubiyada raaciyaan iimaanka uluuhiyada oo uluuhiyadu waa maxay in cibaadada iyo acmaasha oo dhan ilaahay loo badhaxto sida uu yahay ka loo soomayey loo salaadayaa alle keligii in cid kale loogu tukanay ayaa keligii loo baryayaa oo keligii wax loo qalayaa oo loo gowracayaa oo keligii looga kaalmo dalbayaa oo keligii waxa weeyaan gurmadka iyo gargaarka loo weydiisanaya marka alla wuxuu tilmaamay wamaa yuuminu akharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun in fara badani inaanay ilaahay rumaynayn yacnii iimaan dhab ah ilaa iyagoo wax kale ku lamaanaynaya mooye oo macnaa xataa hadday tawxiid urubuubiya la yimaadaan tawxiid aluluuhiya ayay ishraaga gelinayaan oo camalkooda iyo cibaadadooda ilaahay u badhax tiri maayaan mar haddii uluuhiyada alle ay u badhax tiri waayeenna rubuubiyadu waxba u tari mayso waayo dee mushrikiintii carbeedba waxa weeye kufaaru quraysh iyagoo tawxiid urubuubiya qiraya ayay islaamka soo gelin weyday ilaa ay uluuhiyada raaciyaan wlain sa'altahum man khalaqa asamaawaati wاlard layaquuluna allah way yaqaaneen tawxiid rubuubiya ka cirka abuuray ee dhulka abuuray ee wax arsaaqa ee wax nooleeya ee wax dila yacnii ilaahay afcaashiisa kumay haysan oo may lahayn cid kalaa wax la abuurta ama annagaa ku haysana waxay lahayn ilaahay keligiibaa afcaasha iska leh isagaa wax abuura wax arsaaqa wax nooleeya waxna dila laakiin maxaa loogu taag waaye ilaahaa isagu afcaashaa keligii iska leh afcaashiinana u keli yeela isaga keliga yeela oo macnaha afcaashiinna u badhax tira oo keligii barya oo caabuda oo u gowraca oo acmaashiinna khaalis uga dhiga taasaa loogu taag waaye waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaah in yatabicuuna ila danna wain hum ilaa yakhrusuun ilaahay wuxuu yidhi subxaana wain tutic akara man fi lard nebi allow yacnii dadka dhulka ku dul sugan intooda badan haddaad addeecdood yeesho yudiluuka can sabiili illaah waxay kaa luminayaan oy kaa halaynayaan hanuunkii iyo waddadii xaqa ahaa ayay kaa duwayaan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa moxameda u sheegay calayhi afdal salaati wasalaam in dadka agarkoodu haddii adeeco inay hanuunka iyo xaqa ka leexinayaan haddii nebi moxamed sidaa la leeyahoo looga digayo innakana maxaad inoo malaynaysa xaggee loo badan yahay un haddaad tidhahdo ood sacabka la tunto dadka oo tidhaahda un waxa weeyaan agariyada iyo fara badnaanta waxaa kugu dhacaysa yudiluuka can sabiili illaah waayo amarka iyo tawjiihaadka nebi moxamed ilaahay uu siinayo sala allahu calayhi wasalam fa ummatuhu tabacun lah ummaddiisuna waa ku raacsan tahay oo inakan weyna caam yeelaysaa oo waa caam waxaa kaloo alla uu yihi jalla shaanu bal akaruhum laa yaclamuuna alxaqa fahum mucriduun yacni dadka akarkoodu xaqa garan maayaan oo yacni xaqii iyo baatilkii kala garan maayaan waxay u kala garan laayihiinna ma aha xaqii oo ka qarsoonaad oon u caddayne waa u cadiyaya xaqu laakiin fahum mucriduun xagga looga yimid waa icraad iyagaa isaga sii jeedsaday oon dan iyo muraad ka gelay walaakina akara annaasi laa yaclamuun yacni dadka akarkoodu waxa weeye ma oga oo cilmi ma leh oo xaqa iyo dariiqa sawaabka ah dad garanaya oo raacaya ma aha ibnulqayim fii madaariji saalikiin madaarijka waxa uu ku yidhi mujalladka saddexaad safxada boqol sagaashan iyo sagaal waxa uu yidhi isagoo ibnulqayim tilmaamaya xilligiisii gurbada iyo qariibnimada diinta lagu qariibsanayo qofka sunnada iyo tawxiidka famaa baaluka fii hadihi alayaam maalmahana maxaad isku malaynaysa waayo nebi moxamed baa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa ya'tii zamaanun ilaa waladii bacdahu sharu minhu xataa talqow rabbakum waa xadiis saxiixa yacni zaman iyo xilli ma yimaado ilaa ka ka dambeeyaa ka sii shar badan ilaa intaad ilaahay kala kulmaysaan jalla shaanuh marka ibnulqayim hadalkaad maqli doontaan hadduu xilligiisii lahaa maantana waa ka sii daranta waxa uu yihi sheekhu faida araada almu'min aladii razaqahu allahu basiirata fii diinihi wa fiqha wa fiqhan fii sunnati rasuulihi sala allahu calayhi wasalam marka uu damce uu doono qofka ilaahay ku arsaaqay basiiro inuu diintiisii cilmi iyo aragti u leeyahay iyo caddaan bayino u leeyahay wa fiqhan fii sunnati rasuulih sunnadii rasuulkana qof fahm iyo fiq ule uu yahay wa fahman fii kitaabih ilaahay kitaabkiisana faham ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ruuxa muuminka ah ee sunnadii nebiga iyo kitaabkii alla fahmay wa araahuma annaasu fiihi min alahwaa'i waalbidac waaldalaalaat ee ilaahay uu tusiyey arkay waxay bulshaweynta iyo dadka faraha badan li ay ku sugan yihiin ee ahwaada rabitaankooda waxa ay doonayaaneen diin ku salaysnayn iyo bidca iyo baadida ah wa tanakubahum can isiraati almustaqiim iyo leexashada dariiqii xaq ahaa ee toosna ay ka leexdeen alladii kaana calayhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama wa asxaabu dariiqaa xaq ahoo ah kii nebi muxamed iyo asxaabtiisu ay ku sugnaayeen fa idaa araada marka mu'minkaa basiirada iyo cilmiga alla uu siiyey uu damco an yasluka hada asiraat waddadaa ambiyada waddadaa nebi moxamed iyo asxaabtiisii inuu maro marka uu damco ee dhinacna aanu uga baydhin bidix iyo midigtoona falyuwaطin nafsahu calaa qadxi aljuhaali wa ahli اlbidaci fiih markaa naftiisa ha u diyaar gareeyo oo ha kusii talagalo in wax magaratada iyo ahlu bidacu ay wax ka sheegayaan oo ceebeynayaan wa طacnihim calayh oo ay waxa weeyaan caayayaan oo ay ku wareemayaan wuxuu beri ka yahay wasdiraa'ihim bih iyo xaqiridda ay xaqirayaan ay odhanayaan makan maxaa agtiisa ah iyo wa tanfiiri innaasi canhu wa taxdiirihim minhu dadka inay ka didiyaan oo uga digaan oo yidhaahdaan makaa iska ilaaliya kamaa kaana salafuhum min alkufaari yafcaluunahu maca matbuucihi wa imaamih sala allahu calayhi wasalam waxaa ibnulqayim uu yidhi qofka dariiqaa damcaa inuu maro dariiqii nebi moxamed dhinacna isagoon uga baydhin naftiisa ha u diyaar gareeyo in ahlu jahaalada kuwa juhaasha ah iyo ahlu bidaca iyo kuwa baadiyoobay inay wax walba ku tilmaamayaan oo ceebaynayaan dadkana ay uga digayaan naanays xun oo lacana inay ku tilmaamayaan sidii gaaladii horeba ay ku jireen ka u raacaye hormoodka u ah waa nebi moxamed calayhi afdal salaatu wasalaam waayo imaamka ahlu sunnaha cid kastoo sunnaha nebiga qaada oo dariiqii salafka marta imaamkooda ay waxa weeyaan daba taagan yihiin ay ku dayanayaan waa nebi moxamed caleyh afdal salaati wasalaam walidaalika ibnu kaiir fii tafsiirih aayadda yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim waxa uu ku tilmaamayaa halkaa oo uu ku soo aroorinayaa waxa uu yidhi bacdu salaf waxay yidhaahdeen ahlulxadiid dadka xadiidka iyo sunnaha nebiga ehelka u ah sharafta ugu weynee u soo hoyatay waxaa ka mid ah yacni haadihi alaaya waayo iyaga imaamkoodu waa nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam sunnadiisii bay ku sugan yihiin xadiidkiisii bay u adeegayaan hadigiisii iyo dariiqiisii bay qaadeen marka mar haddii qiyaamaha nin walba imaamkii uu ku dayanayay uu dabagelayo oo loogu yeedhayo dee waxa ugu ayaan badanun ninka imaamkiisii nebi moxamedu noqday isaga dabagalay sala allahu calayhi wasalam ilaahay inaga yeelo kuwaas waxa uu yidhi markaas sidii gaaladii horeba ay nebiga ku samayn jireen ha ku talagalo oo maxay ku samayn jireen dee ceeb kasta iyo canaan kasta iyo dhibaato kasta oo diintiisa lagaga durko way sameeyeen idan haddaad dariiqiisii martay cadaawaduu la kulmay waad la kulmaysa waraqa markii loo geeyey nebiga fii bidaayati alwaxyi waxa uu ku yidhi lam ya'ti axadun bimidli maa ji'ta bihi ilaa cuudi moxamedow waxaad la timid adiga hortaa cidi lama iman ilaa waa lala collaytamay cadaawad u diyaargaroow wahaakadaa man salaka maslaka alambiyaa cadaawad waa inuu diyaargaroobo laakiin haddaad moodaysa in lagu odhanayo ha dhicinoo ha jabinoo kaarbad cas lagu dhigayo taasi iyo sunnada nebigu isqaban maayaan waa lagaa hor imanaya laakiin waa inaad ku tala gasho qodxaanta iyo mixanka faraha badan leh inaad sabir iyo dulqaad u yeelato waxa uu yidhi markaa ibnulqayim faama in dacaahum ilaa daalika waqadaxa fii maa hum calayh tanaaba ka sii daran wuxuu yidhi laakiin taa hore waxayd hadduu doonaba inuu dariiqa maro nabadgeli maayo wuxuu yidhi hadduu isku dayo inuu dadka dariiqaa ugu yeedhana oo waxay haystaanna uu caayuu yidhaa ka taga oo kan soo raacana hee fa hunaaka taquumu qiyaamatuhum wayabquuna lahu alqawaa'ila wayansibuuna lahu alxabaa'il dee markaasaa qiyaamadoodu kacaysa oo xadhkaha iyo dabinnada ay kuu daadinayaan oo shirqoolka iyo makriga ay kuu farabadinayaan oo ay doonayaan waddo walba inay kaa soo awdaan waxa uhi markaa ibnulqayim fahuwa qariibun fii diinihi lifasaadi adyaanihi qofka sunnada iyo tawxiidka ku toosani diintiisa waa mid lagu qariibsanayo oo lagula yaabayo waayo dadka kale diimahooda ayaa fasahaaday oo leexday gariibun fii tamasukihi bisunnati litamasukihim bilbidac waxaa lagula yaabayaa sunnaduu ku dheggan yahay waayo bidac bay haystaan iyo baadi gariibun fii ictiqaadihi lifasaadi caqaa'idihim ictiqaadka u haystaa lagula yaabayaa waayo caqaa'idkoodaa leexday gariibun fii salaatihi lisuu'i salaatihim wax kale iska dhaafi salaadbuu tukanayaa lagula yaabayaa waayo salaadahoogaa xun oo macnaha salaadoodu salaaddii nebiga markaanay ahayn ay dariiqii nebiga ka baydheen dee qofka doono sidii nebiga inuu u tukado waxaa laga yaabaa in badan dadku inay karaahiyeystaan gariibun fii ariiqihi lidalaali wa fasaadi turuqihim waa mid lagu qariibsanayo waddada uu qaaday waayo duruqdii iyo waddooyinkay dadku mareen ayaa fasahaaday gariibun fii ariiqihi lidalaali wa fasaadi turuqihim gariibun fii nisbatihi limukhaalafati nisabihi waa mid lagula yaabayo nisbada waxa weeyaan u nisbo sheeganayo sunnada iyo dariiqa salafka waayo nisbooyinkoodii buu khilaafay iyaga waxaa laga yaabaa madaahib iyo dariiqooyin iyo awhebello kale inay u nisbo sheeganayaan marka inuu yidhaahdo waxa weeyaan sunnada iyo salafkaan u nisbo sheeganaya oo sunni baan ahay salafiya waa lagu qariibsanaya waa lagula yaabaya waayo nisbada xaqiihi waa annisba ila asunna wasalaf taa waa inaad ogaato abtirsiinta xaqiihi waa inaad sunnihii nebiga u abtirsato oo aad tidhaahda ana sunniyu abtirsiinta xaqa ah waa inaad saxaabadii u abtirsato iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin oo tidhaahda ana salafiyu nisbada xaqa ee saxdii taa weeyi ta a'immadii iyo culimmadii hore laga dhaxlayna taas weeyi yacnii kutubu salaf haddaad baadho waxaad arkaysaa wa kaana salafiyan hebel salafi buu ahaa imaamu dahabi oo tarjamada daara qudni kule baa wa kaana rajulan salafiya yacni dariiqii salaf ku hayay laakiin maanta inaad tidhahda ana salafiyo waxaabay moodayaan madhab shanaad oo soo kordhay dariiqaad yani cusub iyo madhab shanaad toona laakiin waxa weeyaan dariiqii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali haddii ereygu carabi ahaan kugu adkaadayna bal ka warran haddaad tidhaahdo anuu waxaan ahay qof muslim oo dadkii wanaagsanaaye hore ku dayanaaya kaasi wax lagu ceebeeye miyuu la yimi qofka intaa idhaahda ana salafiyun macnaheedu waa intaa urur cusub oo iminka lagu qoraya maaha waxa uu yihi markaa ibnu lqayim غariibu fii mucaasharatihi liannahu yucaashiruhum calaa maa laa tahwa anfusuhum waxaa lagu qariibsanayaa oo lagula yaabayaa dhaqanka uu dadka la dhaqmayo waayo wuxuu kula dhaqmayaa waxaanay naftoodu raalli ka aynuni doonayn wabiljumla fahuwa gariibun fii dunyaahu wa aakhiratihi waxau yihi marka la ysku soo wada duuduubo ibnulqayim qofka sunnada iyo tawxiidka ku toosani iyo dariiqii nebiga waa ku lagula yaabayo diintiisa iyo duunyadiisa labadaba laa yajidu min alcaamati musaacidan walaa muciina caamada ka heli maayo garab iyo gaashaan midna fahuwa caalimun bayna juhaal waa caalim juhaal ku dhex jira saaxibu sunnatin bayna ahli bidac waa nin sunno ku sugan oo ahlubidac ku dhex jira fara badan daacin ila allahi wa rasuulihi bayna ducaatin ila alahwaa'i walbidac waa mid dadka allah iyo rasuulkiisa ugu baaqaya laakiin ku dhex jira dad bidca iyo baadi dadka ugu baaqaya aamirun bilmacruufi naahin cani lmunkar waa mid dadka wanaagga faraya xumaana u diidaya bayna qowmin oo dad ku dhex jira almacruufu ladayhim munkar walmunkaru macruuf macruufkii agtooda munkaru ka noqday munkarkiina macruufu ka noqday intaha kalaamu ibnu lqayim calayhi raxmat ullah walaalayaal waxaan naftayda iyo nafyihiinaba idinka digaya inaynu xujaysanno xujajkii jaahiliyadii hore ee nebi moxamed markii la soo saaray uu ku khilaafay ee uu yidhi war iska daaya yacni waxay jaahiliyadii hore ee nebi moxamed dhexdooda uu ka soo baxay waxay deliil ka dhiganayeen ay cuskanayeen adoo muslima ha cuskanin oo ha deliishan waayo ayaan darre ka weyni ma jirto ruux muslim ah oo daliilkiisu noqday kii gaaladii hore ee nebi maxamedba ka diiday waayo cid haddii laga yeelaya xujajkaa jaahiliyada kuwaasaa la odhan lahaa waa runtiin waa lagu diiday oo kitaabka masaa'il uljaahiliya lisheekh ilislaam moxamed ibni cabdilwahaab calayhi raxmat ullah yacni haddaad akhrido waxaad arkaysaa masaa'il fara badan oo jaahiliyadii hore nebigu uu ku khilaafay maanta in badanoo muslimiinta ka midiina ay ku dhaqmayaan waajibkuna uu yahay in laga fogaado oo laga durko waxaa ka mid a masaa'ilkaa jaahiliga ah ee aynu tusaale ugu soo qaadanna halkan sheekh maxamed bin cabdilwahaabna kitaabkiisa masaa'il uljaahiliya uu ku sheegay alixtijaaju bilakthar iyo bilmutaqadimiin in farabadnaanta loo xujaysto xaqa oo la ydhaha xagga loo badan yahay baa xaqa waa min waa masaa'il uljaahiliya horeynu uga soo hadallay kahrada waxaa ka mida yacni xujajkii jaahiliyadii hore ay cuskan jireen alixtijaaju bilmutaqadimiin waxaan horaba maanaan arag dadkii hore in la xujaysto oo iyaga deliil laga dhigto waxaa ka mid ah baadilnimada shayga in loo xujaysto annahu lam yatabichu ila ducafaa oo hadduu xaq yahay maxaa maalqabeennada iyo ashraafu naas ay u raaci waayeen haddaynu ku horayno alixtijaaju bilmutaqadimiin nebi nuux calayhi salaam qoomkiisii loo diray markuu tawxiidka ugu yeedhay waxay u xujaysteen dadkii hore oo alla waxa uu ihi subxaanah walaqad arsalnaa ilaa walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru afalaa tattaquun waxa alla uu yidhi waxaanu u diray nebi nuux qoomkiisii reetolkii dabeed waxa uu yihi qoomkayow ilaahay keligii caabuda macbuud xaq lagu caabudoon isaga ahayna idinma sugnaanine miyaydaan ahayn dad ilaahay ka cabsanaya oo wax kala garanaya faqaala almalau aladiina kafaruu min qowmi gaaladii yacnii kuwii madaxyaweynta ahaa ee madaxda ahaa ee gaalada ahaa reetolkii ama qoomkiisu waxay yidhaahdeen almala waxaa la yidhaahdaa dadka dadka waxa weeyaan bulshada maalka iyo madaxtinimada u haya yacnii dadka la tilmaamay farta lagu fiiqay horjoogayaasha ummadda u ah kuwaasaa la yidhaha almala waa indhabuuxiska golayaasha iyo meelaha ka hadla marka waxaa alla u yihi faqaala almala caadada malowna wuxuu ahaa inta badan yacni dariiqulambiyaa inta badan dadka madaxtinimada iyo maalka haya ambiyada way ka hor iman jireen dadka cafadae fuqaraduna way raaci jireen sidaasaa sunnada ilaahay ku dareertay markaa faqaala almalau aladiina kafaruu min qowmi yacni kuwii gaalada ahaa ee qoomkiisa ka mid ahaa ee madaxdoodii iyo ashraaftoodii ahaa ayaa waxay yidhaahdeen iyagoo tawxiidkii nebi nuux ugu yeedhay diidan maa haadaa ilaa basharun milukum kani ma ahani ilaa qof idinka idinla mida mooye oo muxuu idin dheeriye weliba waxay raaciyeen yuriidu an yatafadala calaykum inuu wax idin dheeraado fadli ayuu doondoonayaa oo waa madaxtinimo doon dan kaluu leeyahy walow shaaa allahu la anzala malaa'ika qiyaas xumadooda waxay yidhahdeen allah hadduu doono yacni malaa'ig wuu soo diri lahaa wuu soo dejin lahaa macnaha waxay leeyihiin maxaa basharkan innaka ina lamida loo soo diray maa malag la soo diro caqli xumadooda iyo axmaqnimadooda waxay garan waayeen inay xikmadda ilaahay ku jirto iyo qiyaaska saxdii in dadka loo soo diro kalla jinsigaa ay garanayaan ee luqadooda iyo dadnimadooda ay wadaagaan waayo malag haddii loo soo diri lahaa yacni isku jinsi ma aha yacni siday ula tacaamuli lahaayeen ila waa kala jinsi bashar iyo malaa'ika waxay hadalkii ku soo gebagabeeyeen xujadii jaahiliyadeen u socday waa tane maa samicnaa bi haada fii aabaa'ina alawaliin nuuxow waxaanaad noola timid annaku aabbayaashayadii hore kumaanaan maqal oo aabbayaashood ma daliilbaa iyagu daliil bay ka dhigtay sow maanta markaa xujadii kuwaa hore la mid noqon mayso qofka aad daliil saxa u keento war sunnadu waa sidan tawxiidku waa sidan ee ku yidhaa waryaa war shalay baad dhalatee annaku aabbayaashii iyo awowyadayo waxaan kamaanaan soo gaadhin oo aabbaha iyo awowgaa ma aayadba mise waa daliil yacni maaha inaad tidhaahda aabbahay kamaan soo gaadhin aabbahaa yacni wuu khaldanaan karaa laakiin waa inaad isweydiiso maxaa u daliila xujadu waa maxay yacni dariiqada saxdii waa in mas'alada daliilkeeda la isweydiiyo laakiin in la yidhaahdo aabbahay kamaan soo gaadhin horaa ilaahay kuwii horeba uga diiday adigana kaa yeeli maayo ilaahay maa samicnaa bi haada fii aabaa'ina alawaliin fircawn nebi muuse markuu tawxiidka ugu yeedhay waxa uu ku yidhi qaala faman rabbukumaa yaa muusa rabbiguuna waa ya muuse qaala rabbuna aladii acطaa kulla shayin khalqahu uma hadaa waxau yidhi rabbigayo waa allaha shay walba abuurkiisa ku habboon siiyey ee ku hanuuniyey maslaxadiisa iyo manfacadiisa yacni waa alhidaaya alcaama uma hada oo makhluuqa yacni dad iyo duunyaba ilaahay wuxuu ku hanuuniyey makhluuq kasta wixii dhibtiisa iyo dheeftiisa inuu kala garto xataa xoolaha iyo mayeedhaanka markii uu uga jawaabay nebi muuse su-aashii uu weydiiye fircoon fircoon muxuu sameeyey meel kaluu isku qaado oo looga fadhiyey wuxuu yidhi qaala famaa baalu lquruuni luula qarniyadii horeba yaa ka hadlayay wuxuu yidhi oo qarniyadii horena bal arrinkoodii ka warran macnaha wuxuu ka wadaa annaku kuwaasaanu ku dayananaayo naga soo horreeye arrinkoodii waa maxay taasi waxaa la yidhaha xayda xaydadu waxa weeye marka su-aal lagu weydiiyo meel kale inaad ka fadgudiso meel aan looba jooginba oo qofka haddaad daliil weydiiso ku yidhaha goormaad dhalat waan ku dhali karaa yaa aamus de adeer da'daada da'dayda laguma weydiine daliil baa lagu weydiiyey ibnu cabbaasba isagoo yar ayuu raggii rag ahaa iyo waxa weeyaan saxaabadii ugu waaweynaa majlis la fadhiisan jiray sababtuna waxa ayd cilmigiisa marka had iyo jeer yacni waxa mutabacii waa cilmiga ee cimriga ma aha markaynu sidaa leenahay qofka ciroolaha ihi xurmadiisa iyo ixtiraamkiisa wuu leeyahay oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi inna min ijlaali illaahi ikraamu dishaybati lmuslim yacni weynaynta ilaahayba waxaa ka mid ah yacni qofka ciroolaha muslimka islaamka ku ciroobay in la xurmeeyo oo la qadariyo laakiin dhibaatadu waxay tahay cirooluhu xuduuddii loo dhigay hadduu soo dhaafo isagaa xurmadii iska qaaday yacni ciroolaha marka kitaabkii loo sheegay la ydhaa adeer daliilkii waa kan hadduu odhan waayo samicnaa wa aacna alla ilaah waanu maqlo waanu ateecnay adeer haye hadduu sidaa odhan waayo oo uu ku yidhaahdo waari mise jir baa tay siddeetan jir baanu nahay ciroolihii isagaa xurmadii iska qaaday waayo adeer siddeetan jirkaa tahay aayaddaa kaa da'weyn bal adigu isku abtirsada adigiyo aayaddu oo isku da'tirsada midkeennee da'weyn yacni adigiyo aayadda aayaddaa kaa da'weyn marka qofka cirooluhu ixtiraamkiisu wuxuu ku jiraa inuu ixtiraamo ilaahay diintiisa iyo daliilkiisa marka fircoon waa ka halkaa isku qaaday yidhi fama baalu lquruuni luulaa ummadihii hore ka waran waa meeshii loo joogayba uu ka baydhay sidoo kale kufaaru quraysh gaaladii quraysheed nebi moxamed calayhi afdal asalaatu wasalaam towxiidka markuu la yimid maxay ku yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina haada la shayun cujaab waxay yidhahdeen waa wax lala yaabe eh aalihadii oo dhan ma wuxuu ka yeelay macbuud keliya ilan kacbadoo keliya ayaa saddex boqol iyo lixdan sanam yaallay nin walbana guriga ilaah yaruu caabudaa u yaallay sanam baatil ah nin walbana xataa maalinta uu nagaadiga yahay gurigiisa uu iska joogo iyo marka uu safarka yahay xataa safarka iyo iqaamada ayaa aaliha kala duwan lahaa marka iyagoo xaaladaa ku nool markii uu yidhi quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu way qaadan waayeen markaasaa ilaahay wuxuu kaga warramay hadalladan inay yidhaahdeen waintalaqa almalau minhum an imshuu wasbiruu calaa aalihatikum ina haada la shayun yuraad yacnii kuwoodii madaxyaweyntii iyo madaxdoodii iyo maalqabeenkoodii inta ay socdeen oy tageen ayay atbaacdii iyo dadkii raacsanaana ku yidhaahdeen socda oo dariiqiinna haya una adkaysta aalihadiinna iyo asnaamtiisa dhaga u dhigina wuxuu idiin sheegayo weliba waxay raaciyeen ina haada la shayun yuraad arrinkani waa wax laydinka doonayo oo qasad kalaa ku jira timir laf baa ku jirta waxbaa laydinka damacsan yahi aayad marka lagu sheego haddaad tidhaahda may wax kalaa jira waxa kale yaa kuu dirtay ma qalbigaygaad tiraa aayadda un qaadiya xadiidka waxa kale adiga laguma diran waayo maqaasida iyo ujeeddooyinka dadka iyo waxa u qarsoon ilaaha abuuray unbaa og laakiin qofku waxaanu kuu sheegay xaq hadduu yahay waxaa tidhaha samicnaa wa atacna baatil hadduu yahayna ka diido ha ka yeeli marka waxay yidhaahdeen ina haadaa la shayun yuraad waxbaa laydinka doonaya waa qasad kale waxay sii raaciyeen halkaynu uga soconay waa halkane maa samicnaa bi haada fi lmillati alaakhira in haada ila ikhtilaa waxay yidhaahdeen waxaanu la yimid maxamed kumaanaan arag diintii ugu dambaysay mujaahid iyo ibnu cabbaas iyo kayrkoodba waxay ku fasireen ay millati ciisa waayo aakhirulmilad ayay ahayd yacni intii nebi moxamed aan la soo saaray markaa taa kumaanaan maqal bacdulmufasiriinna waxay yidhaahdeen maya waxay u jeedaan maa kaanat calayhi quraysh diintii iyo dhaqankii quraysheed oo macnaha waxaanu aabbayaashaye ka soo gaadhnay waxaan annagu kamaanaan maqal maa samicnaa bi hada fi lmillati alaakhira weliba waxay raaciyeen in haada ila ikhtilaa ay maa haada ila ikhtilaa yacni waxani ma ahaanin ilaa been lasoo abuurto lasoo dhoobdhoobay mooye wax kale ma ahaanin idan gaalada hadalkoodii waa isshabbahay oo maa samicnaa bi haada fi lmillati alaakhira ayaa gaaladii quraysheed nebi maxamed ku leeyihin qowmu nuuxna nebi nuux waxay ku leeyihiin maa samicnaa bi haada fii aabaa'ina alawaliin fircoonna wuxuu ku leeyahay nebi muuse qaala famaa baalu lquruuni aluulaa ida tashaabahat quluubuhum sababta ay quluubtoodu isugu ekaatayna waxa weeye ilayn ismabay soo gaadhine dee waa kufriga iyo gaalnimada qalbiga degtay darteed ayaa acmaashuna ay isugu ekaanaysa oo waxa qalbiga ku jira hadduu isku mid noqdo afcaasha ka soo fulaysaana isku mid bay noqonaysaa walow isku wakti bayay noqone oo ilaahay markuu tilmaamay inay afxumada ka sinaayeen ummadihii ambiyada loo diray kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun ayaa alla wuxuu yidhi atawaasaw bihi bal hum qowmun taabuun oo miyay isu dardaarmeen may ismabay soo gaadhin laakiin waa qoom xadgudbayoo xadgudubka ayay ku midoobeen oo kulmiyey masalada kale waxay tahay taasi markaa in la yidhaahdo aabbayaashaya kamaanaan maqal waa xujajkii jaahiliyada iska ilaali haddaad hore u odhan jirtay iminka iska ilaali ilan ayaan darre ka weyni ma jirto hadalkaagoo hadalkii gaalada shabbaha laakiin waxaad weydiisaa qofka wax kuu sheega daliilka waxaa ka mid a xujajkii jaahiliga alistidlaalu calaa butlaani shay biannahu lam yatabichu ila ducafaa in baatilnimada shayga loo cuskado waayo may raacin ilaa dadkii fuqarada ee liitee ducafada ahaa mooyaane waa wixii jaahiliyadii hore ay deliishan jireen oo nebi nuux waxa qoomkiisii ay ku yidhaahdeen markuu tawxiidka ugu yeedhay anuuminu laka watabacaka alardaluun anuuminu laka oo nuuxow miyaanu ku rumaynaa oo iska kaa raacnaa walxaal itabacaka ay ku raaceen alardaluun kuwii noogu liitay waa jamcu ardal shawkaani oo kale wuxuu yidhi fii fatxi alqadiir waa man laa jaaha lahu walaa maal kaan maal iyo magac midna lahayn yacnii dadka daciifka ah ee fuqarada ah en bulshada dhexdeeda culayska ku lahayn marka waxay yidhaahdeen oo maxaanu ku raacnaa nuuxow waxa ku raacay bulshada kuwii ugu daciifsanaaya waxay u deliishadeen daciifnimada nuux wuxuu ku yeedhayaa inaanu xaqahayn oo u baadil yahay oo meesha waxaa ku jirtaa waxaad waddaa hadduu xaq yahay may madaxda iyo maalqabeenku ku raacaan waa daliil khaldan oo khilaafsan ilahi subxaanahu wa tacaala diintiisa waxaa kaloo ay ku yidhaahdeen wamaa naraaka atabacaka ila aladiina hum araadilunaa baadiya ara'yi annaku kuguma ogin nebi nuuxow inay ku raaceen ilaa kuwii ugu liitay mooye cid kaleba inay ku raacday kuma aragno baadiya ara'yi kuwaasoo weliba ku raacay xilligii ra'yigu u muuqday oo baadiya bilyaa marka la akhriyo sida qiraa'ada jumhuurta ay cinda buduwi ra'yihim iyagoon ka fiirsan markuu ra'yigu u muuqdayba way iska kaa raaceen waa rag aan indheer garata ahayn oo waxba garanayn haddii qiraa'ada abu camr albasri la akhriyana oo baadi ara'yi bilhamza waxa weeyaan min albad'i oo waxa weeyaan cinda awali ra'yihim ra'yigoodii ugu horreeyey marka buduwi iyo bad'i labaduba waa isku dhow yihiin ama waa markii ugu horraysay uu ra'yigu u muuqday ama waa awalu mara markay sidaa u arkeenba bal waxa weeyaan waxay yidhaahdeen iyagoo ku jeesjeesaya kuwii loo nicmeeyey ahaa-ulaa'i manna allaahu calayhim min baynina ma kuwan ducafada ah camaar iyo bilaal iyo salmaan iyo khabaab iyo ma kuwan ayaa ilaahay u nicmeeyo o annaka naga dhex doortay macnaha ma kuwanaa xaq raaci kara weeye way ku jeesjeesayaan dabeed ilaahay baa u jawaaboo ku yidhi alaysa allaahu biaclama bishaakiriin ilaahay miyaanu u cilmi badnayn addoommadiisa kuwa u mahadnaqa kuwa xaqa u leh inuu u nicmeeyo iyo kuwaanu lahayn ilaahay miyaanu kala aqoon bal ilaahay wuxuu yidhi allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay isagaa og halka uu risaaladiisa iyo waxyigiisa dhigayo iyo cidda ku habboonee munaasabka ku ah bal doorashadu waa khasaa'ista ilaahay la gaarka yahay warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar maa kaana lahu min khiyara subxaana allahi wa tacaala camaa yushrikuun rabbigaa nebi allow isagaa wax abuura waxna doorta iyagu doorasho ma leh khalqigu waa caam laakiin ikhtiyaarku waa khaas ilaahay wuu wada abuuray laakiin in khaasoo gaar uu ka dhex doortay oo risaalada iyo iimaanka uu doortay allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ilaahay isaga ayaa malaa'igta iyo dadkaba qaar ka dhex doorta oo malaa'igtana dee qaar ayuu ka dhex doortaa oo acmaasha waxyigii waxyaabaha la midka ah uu ku kalifaa basharkana qaar ayuu ilaahay ka dhex doortaa oo uu waxyoodaa bal xataa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa wa qaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim ahum yaqsimuuna raxmata rabbik waxay yidhaahdeen oo qur-aankan maa nin weyn oo magac iyo maalqabeen iyo mansibba leh oo labadan magaalo midkood ka mid ah ama daa'if ama maka maa qur-aanka lagu soo dejiyo dabeed ilaahay waa u jawaabo wuxuu yidhi ahum yaqsimuuna raxmata rabbik rabbigaa naxariistiisa nebi allow ma iyagaa qaybinaya oo ku takrifalaya jawaabtu waa maya khulaasadu waxay tahay yacnii cidda xaqa ku sugani yaraanta ay yar tahay iyo daciifnimada ay daciif tahay daliiluma aha inaanu xaq ahayn bal sida qaalibkaa dacwada ambiyada cidda ajiibtaa waa aducafaa walfuqaraa oo abu sufyaan xadiidkii hiraqle markii uu weydiinayey uu lahaa waxa weeyaan ma waxa raacay nebi moxamed ashraafu nnaas mise ducafadooda ee abuu sufyaan wuxuu yidhi bal ducafaa'uhum wuxuu yidhi wahaakada atbaacu alambiyaa waa sidaa ambiyada kuwa raaca macnaha wuxuu gartay in ambiyada atbaacdoodu qaaliban ay noqdaan min ducafaa'i innaas idan yacnii cidda haysata xaqu dacfiga iyo yaraanta haysata looma deliishan karo inaanay diinahayn waxay haystaan farabadnaantana looma deliishan karo farabadnaantu inay xaq tahay gunaanadki iyo gebagabadu waxay tahay haddaba alxaqu bidaliilihi laa biqaa'ilihi waa halkaynu ka bilownay ayaynu kusoo gebagabeyn waxaynu ka bilownay xaqa waxaa lagu aqoonsadaa daliilkiisa kitaabka iyo sunnada ayuu ku sugnaadaa laakiin cidda tidhi waa ayo iyo intay leegyihiin kuma sugnaado markaa si aanaad u halaagsamin kitaabka iyo sunnada baro kuna sugnow cidda ku suganna la soco bidaca iyo baatilkana iska ilaali wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibu wayardaa wsala allahuma wslama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi